dekedda magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose oo ka mid ah ilaha dhaqaale ee jubbaland ayaa waxaa si joogto ah uga shaqeeya dhalinyaro badan oo soomaaliyeed kuwaas oo muruqmaal ah inkasta oo ay shaqadu tahay mid adag oo xamaali ah haddana waxay u arkaan dhalinyarada fursad noloshooda wax ka beddeshay maalin kasta waxay si joogto ah u xamaalaan badeecadaha kala duwan ee kasoo dega dekedda sida raashiinka iyo qalabka dhismaha waxayna sheegeen inaysan jirin fursad kale ayna shaqadani tahay mid qoysaskooda ay ku tiirsan yihiin qaar ka mid ah muruqmaalka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey shaqadooda iyo dakhliga ka soo gala nolosha dekedda annagu waxaan nahay muruqmaal xoogsato nolosha yadu waxay ku xiran tahay hadba wixii noo yimaado aan dejinno nolol maalmeedka yaga maalintii waxaan shaqaynaa anu qaadanaa habeenkii waxaan shaqaynana waa qaadanaa tirada iyaduna waa sida guddoomiye ku-xeenka u sheegay saddex kun iyo shan boqol baan nahay oo soomaali ah oo jubbaland u dhalatay maxay ahayd lix urur lix guruub baan nahay guruub walbana waa shan boqol shan boqol siddeetan iyo saddex ruux weeye waxaan iskaga ranimay jubbaland inta ay isteedkeedu yahay nolosheedu dekeddan ayay noqotay qabiil kuma shaqayno qof kuma shaqayno midabta koor kuma shaqayno soomaalinimo ayaanu ku shaqaynaa dekeddana ku soo galnaa nalaguna shaqaaleeyey ganacsatana aan ugu shaqaynaa aniga asbuucii dekeddan waxaa iga soo galo toddobadii beri waxaa iga soo galo toddoba boqoloo kun oo soomaali ah waxaa iga soo galo
jubbaland oo dhan jubbada hoose iyo jubbada dhexaba dadka ku noolaa dekeddana waxay u tahay nolol meel kale oo ku noolaadaan ma haystaan marka dekedda waxaa ka shaqaysa oo muruqmaala saddex kun iyo shan boqol oo qof oo muruqmaala yaa u diiwaan gashan oo aidhikaar leh oo ka imaada ilaa jubbada dhexe ilaa jubbada hoose qaabka aan uga shaqaynana waa qaab temporary ah daily waxay soo saaraan hadda doontan oo kale ama markabkan oo kale wixii maanta laga shaqeeyaa yay qaataan waxaan ugu shaqaynaa qaab ah inay maanta wixii la shaqeey la siiyo qaybta katana berri ay shaqeeyaan ama caawa shaqeeyaan